Halkaan naga dhageysanaysaan waa idaacadda kali hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida degan gobolka minnesota ee mareykanka maanta ay bishu tahay bishii sebtember afar labaatankeedii labada kun koob iyo labaatanka waxaa shir jira-id ku qabtay oo warbaahinta la hadlay gudoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota jan malcom iyadoo ay sidoo kale la socotay agaasimaha cudurrada faafa ee gobolka minnesota chris elsman waxa ay si wadajir u qabteen war-saxaafadeedka galabnimadii maanta iyadoo ay sheegeen inuu zaid usoo cusboonaaday oo uu aada u faafiyo cudurka coronaviruska siday warbixintu ku sheegeen ayaa waxaa kor u kacay dadka laga helay cudurka coronaviruska iyadoo ay kiisuska ama dadka uu ku dhacay ee laga helay markii la baaray ay dhammaayeen ilaa saddex kun oo qof taasoo ka dhigaysa inay ahaayeen xisaabtii ugu badnayd ee laga helo dad intaas dan oo uu ku dhaco marka laga soo tago sanadkii hore markii uu cudurku zaa'idka u socday sidoo kale gudoomiyaha malcom iyo agaasimaha cudurada faafa ee gobolka minnesota crisisman ayaa waxay kalow sheegeen in kiisaskan cusub ay saameyn weyn ku yeelanayaan shaqaalaha khaasatan kuwa ka shaqeeya meelaha daryeelka caafimaadka sida dadka waayeelada meelaha lagu hayo macalimiinta iskuullada ardayda iskuullada iyo qoysaskoodaba hadalkooda iyagoo shirka jira-id ka hadlay waxay yidhaahdeen waxa ugu fiican oon samayn karno si aan u caawino waa inaan kaalinteena ka qaadano yareynta faafitaanka cudurkan coronaviruska waaxda caafimaadka gobolka minnesota ayaa sidoo kale sheegtay in ay jiraan labaatan iyo toddoba qof oo u dhintay cudurka coronaviruska taasoo wada ka dhigaysa wadarta guud ee uu galaaftay cudurka coronaviruska sideed kun toddobaatan iyo lix qof tanii markuu cudurka bilowday mid ka mid a dadka u dhintay wuxuu ahaa qof da-diisu yar tahay kaasoo u dhexeeyey da ahaan shan iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan kuna noolaa degmada henabin shan ka mid a dhimashada cusub ayaa la xaqiijiyey inay iyaguna hayeen dad waaweyn sidoo kale shaqaalaha ama saraakiisha caafimaadka ee gobolka minnesota ayaa sheegay in dadka badan ee u dhintay cudurka coronavirusku ay ahaayeen dad da-doodu u dhexayso lixdan iyo shan sano iyo ka weyn iyadoo dhimashada weyn ee marka loo fiiriyo dadka da-daasi ay dhammayd afar kun lix boqol iyo labaatan qof si looga hortago waxaa bulshada lagu wacyigelinayaa in ay intoodii aan talaal ka qaadan ay ka faa-iideystaan oo ay talaal ka qaataan iyagoo sidoo kale ku caawinaya ama la hadlayo famiilyadoodii qaraabadoodii ama asxaabtoodii si ay u noqoto in ay kahortagaasi uu lagu badbaadsho dad badan oo uu cudurku galaafan lahaa sidoo kale iyadoo la hadlaysa waxay ka hadashay muhiimadda ay leedahay ku buuxinta ama buusterka cusub ee cirbadda saddexaad oo ay qaadan karaan dadka lixdan iyo shan sano ka weyn kuwaasi oo ay tiri wuxuu faa-iido weyn ugu fadhiyaa dadka loogu talagalay oo baahida u baahan waxayna tiri boosterkani wuxuu caawinayaa inuu dadku helaan in ay ka hortag usii noqoto ilaa intuu dhiman waxay tiri dadka ka yar sideed iyo toban ilaa afartan sagaal jirka ah weli lama hayo xaqiiqo cad faa-iidadu intay dhan tahay laakiin waxaan ognahay bay tiri dadka lagu tijaabiyey oo hadda qaadan kara inay yihiin dadka da-doodu ay lixdan iyo shan ka weyn tahay loona diyaariyey in ay ka qaataan meelihii hosbitaalada ama dhakhaatiirtooda oo ay jas ballan wacdaan halkaasoo ay ka heli karaan baahida u baahanyin warbixintan waxaa suurtageliyey waaxda caafimaadka gobolka minnesota waxaadna ka dhageysanayseen idaacadda codka bulshada gobolka minnesota ee mareykanka ee keliya hal eber hal dhibic toddoba f m ee gobolka minnesota